alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed alqaacidatu alraabicatu walcishruuna maa awjaba acdama alamrayni bikhusuusihi laa yuujibu ahwanahumaa bicumuumihi maa awjaba alacdama bilkhusuusi laa yuujibu bilcumuumi lahwana khala fii suwarin jaءat biha alifaada kaalxaydi walnifaasi walwilaada fainaha tuujibu algusla maca iijaabiha alwuduu'a ayda fasmaca wاlmahru fi arshi اlbakaaraةi lazim fii waطi faasidi الshira kama culim wالshaahiduuna bالzina low rajacuu min bacdi rajmin falqisaasu yaqacu mac xaddi qadfin wakada low qaatala akhara min hayrin wakana kaamila fainahu mac sahmihi yurdaku lah dakarahu jamcu kama qad naqalah qaacidada marka afar iyo labaatanaad maa awjaba acdama alamrayni bikhusuusihi kii waajibiya labada arrinka weynaanshaha badan khaasnimadiisa ku waajibiya laa yuujibu waajibin maayo ahwanahumaa labada arrinka markaa fudud bicumuumihi caamnimadiisa ku waajibin maayo naadimku wuxuu yihi maa awjaba ay alladii kii awjaba waajibiya alacdama ka weynaanshaha badan waajibiyey bilkhusuusi si gaarnimaa u waajibiyey laa yuujibu waajibin maayo bilcumuumi caamnimo ku waajibin maayo lahwana yacni markaa ka ahwanka ee khafiifka ah kuma waajibinayo khalaa fii suwarin suurooyin mooyaane suurooyinkaasoo jaa-at biha alifaada faa'iideyntu ay ku timi oo culammada xaggooda ay ka soo aroortay faa'iideynta la faa'iideynaya kalxaydi masaa-ishaasi waxay ahaatay ama suwarkaasi sida xaydka dhiigga caadada iyo walnifaasi markaa dhiigga dhalmada iyo walwilaada iyo markaa dhalmada lafteeda fa innahaa markaa ashyaadaasi tuujibu lgusla markaa maydh bay waajibisaa maca iijaabiha markaysaga lala qabo markaysaga waajibinta ay waajibinayso alifku alifulitlaaq maca ku jiraay maca iijaabiha markaa waajibinta ay waajibinayso lala qabo alwuduu'a waysada ay waajibinayso aydan lagu noqoye fasmacan markaysagaa maqal buu ku yidhi walmahru markaysagaa meherku fii arshi lbakaarati ay maca arshi lbakaarati lala qabo lazima waa laazimay fii wadi faasidi shira yacni marka waxa weeye iibkii faasidkaa galmadii lagu sameeyey bimacnaa addoontii lasoo iibsaday ee marka waxa weeye faasidka ahaa iibkaasi uu faasid yahay galmadii markaysagaa lagu sameeyey waa ka laazimay kamaa culima sida markaysagaa la aqoonsaday arshigiina waa waajibayaayo markaysagaa bakaara markaysaga waa jebintii bakaarada la suuliyey yacni markaa muqdurkeedii ama markaysa waa markaa waa la bixinayaa wixii markaysagaa muqdur ee xukuumee markaysagaa ay noqoto waa la bixinayaa meherkiina weliba waa waajibay washaahiduuna kuwa markaysagaa markhaatiyada oo bizina zina ka markhaati kacay low rajacuu haddii ay ka noqdaan min bacdi rajmin rajmin la rajmiyey ciddii ay zinada ku markhaati kaceen ee ay ku fureen markii la rajmiyey dabadeed haddii ay ka noqdaan falqisaasu qisaastu yaqacu waa dhacayaa oo korkooda ayuu ku dhacayaayo waa loo qisaasayaa maca xaddi qadfin lala qabo markaysagaa xaddu qadfi laga jarayo wakadaa low qaatala sidaas oo kaley ahaatay hadduu dagaalamo akhara min hayrin yacni markaysa waxaan markaa cidda kale ee yacni in ka badan ama markaa qitaalan akhara min hayrin dagaal ka badan markaysagaa dagaalka markaa cidda kale dagaalantay dagaal ka fara badan hadduu dagaalamana saas oo kale markaa ahaatay wa kaana kaamilan uuna markaysagaa ahaado markaysagaa mid kaamil oo dhammaystiran fa innahu marka isaga shaksigaasi maca saamihi saamigiisa la siiyey la jirhkeeda yurdakhu lahu yacni waxbaa la siinayaa oo loo tuuraya radkigu waa cadiyo markaysaga aan weynayn ayaa la yidhaahdaa marka qadar ayaa markaysagaa loo tuuraya saamigiisana waa la siinayaa raggu kala mid yahay in kale oo markaysaga waxaan markaa yacni xoogaa kale oo qadarana waa loo tuuraya dakarahu jamcu jamac culamada ka mida sheegay kamaa qad naqalah sida markaysa waxaan markaa uu soo naqliyey suyuudi sida uu soo raray waxa uu halkana inoogu tilmaamayaa qaacido qaacidadan markaa nusakha matniga qaarkood bay ka dhacday oo markaa safxadda marka ay ku taallo afar bayd iyo qaacidada markaysaga ay dhaceen oo qaacido hore aynu usoo maray oo markaa qaacidada koob iyo tobnaad ayuu markaa halkaa kusoo laba goor celiyey waa nusakha qaar oo alkharaaju bidamaan marka afar bayd baa markaa ka maqan kitaabka markaa halkaas yani markaa nusakha qaarkood wuxuu inoo tilmaamayaa qaacidadan afar iyo labaatanaad waxa weeye shay hadduu laba arrin ka weynaanshaha badan waajibiyo oo uu khaasnimadiisa ku waajibiyo oo daliil gaara markaysaga ku soo arooro sidaa uu ku waajibiyo yacni ma waajibinayo markaa waxa weeye labada arrinka fudud yacni kuma waajibinayo caamnimadiisa ku waajibin maayo caamnimadiisa yacni markaa ku waajibin maayo masaa'il baana markaysagaa baabkaas ka dhalanaya oo ahlucilmigu markaysa markaa ay sheegaan masaa-isha markaysagaa ka dhalanaysa waxaa ka mid ah oo ay markaa culammadu markaa tilmaamaan manida oo kale waxay waajibinaysaa maydh bay waajibinaysaa yacni manidu maadaama maydh ay waajibinayso arrinkii weynaanshaha badnaa bay waajibisay markaa ka fudud oo ah weyso waajibin maysa bay yidhahdeen oo lama odhanayo maadaama maydh oo weynaansha badayn oo tahaaratu lkubraa ay waajibisay tahaaratu suqrana way waajibinaysaa la odhan maayo ayay markaa yidhaahdeen sidaasi waa sida markaa saxiixa ka ah markaa waxa weeye shaaficiyada agtooda saas si la-eg yacni markaa kii zaaniga ee muxsanka ahaa ee guur hore soo maray isagana waxa weeye waxay waajibisay zinadiisaasi rajmi in la dilo oo dhagax lagu dilo ayay waajibisay labada arrin haddaba ka fudud oo garaaca ah yacni waajibin mayso bacdi culamada kaka mid oo qaba markaisaga inay waajibinaysaa waa jiraan laakiin waxa uu tilmaamayaa in markaa qowlkaasi laga fiican yahay axaadiista qaarkoodna calaa kulli xaal labadaba waa kulminaysaa yacni rajmiga iyo jaldiga yujladaani wa yurjamaani waana la jeldinaya waana la rajminaya oo waxa weeye zaanigii muxsanka ahaa axaadiista qaarkood labadaba waa u kulminaysaa axaadiista qaarkoodna waxay sheegtay rajmi oo keliya culammadu marka waxay ka mareen saddex markaa yacni qowl inay kaleeyihiin qowl odhanaya yacni waxa marka ay tahay rajmi keliya ayaa la rajminayaa waxba markaysagaa garaac markaysagaa loo raacin maayo iyo qowl odhanaya maya labada waa la ysku darayaayo ziyaadada axaadiista tilmaanta ilaaba ilaa waa in la qaataa culamada markaysa waxaa markaa odhanaya la ysku dari maayo labadana waxay leeyihiin nebiga sala allahu alayhi wasalam yacni waxa weeye ficil ahaan inuu isugu daray may soo aroorin oo marka waxa weeye waqdu yaa unaysu ila imra'ati hada fain ictarafat farjumha buu nebigu yidhi sala allahu alayhi wasalam mana odhan fajludha warjumha ma odhan oo labadii isugu dar ma odhan wakadalika markaysagaa maacis laftiisa la isuguma darin oo waxaa la amron markaysagaa in la rajmiyo marka ciddii ficil ahaan loo amray in la rajmiyo rajmi keliyun baa la amray ee wax jeldi la yidhaahdo looguma darin marka taas waxaa laga qaadanaya inuu jeldigu mansuukh yahay bay culamada qaarkood yidhaahdeen amaba qaacidaday markaysagaa ka cuskadeen qoladaan mansuukha odhanayn qowl kale waxa uu leeyahay maya labada mid waliba waa bannaan tahay haddii imaamku uu markaa maslaxa u arko labadaba in la isugu daro oo ciqaabta lasii adkeeyo si zajrigu u weynaado yacni waa isugu dari karaa hadduu markaa u arko inaanu isugu darinna yacni mid keliya ayuu markaa ku samayn karaayo waxa weeye rajmi keliyuu ku kaaftoomi karaa ka weyn oo keliyuu ku kaaftoomi karaa sidaas yada ayuu markaa yidhi marka waxa weeye calaa kulli xaal qowlka odhanaya jeldiga looguma darayo oo zinadu ka weynaanshaha badan bay waajibinaysaa zaani lmuxsanka oo waxay waajibinaysaa in dhagax lagu dila ka yar waajibin mayso waxa weeye waa calaa wafqi alqaacida zinada oo kale qofku waxa weeye qof dumara markuu ka sinaysto zinadaasi waxay waajibisay xad bay waajibisay haddaba haddaanu sinada samayn lahayn ee muqadimaadka ka horreeya keliya ku kaaftoomi lahaa oo cawradeeda uu kashfin lahaa laakiin marka isaga aanu yacni samayn lahayn yacni zinada lafteedii aanu la iman lahayn tacsiir baa ka waajibi lahayd marka lama odhanayo hadda maadaama markaysaga uu zino sameeyey xaaladda markaysaga waxyaalihii ka sokeeyey ee markaysaga ay tacsiirtu ka waajibaysayna tanna waa lagu tacsiirayaa mufaakadadii iyo wixii lamida mulaamasadii iyo mufaakadadii iyo waxyaalaha noocaasana waa lagu tacsiirayaa zinada lafteedana waa lagu xadaynaya la odhan maayo oo waxa weeye maa awjaba acdama alamrayni bikhusuusihi laa yuujibu ahwanahuma bicumuumihi qaacidada noocaasaa ku dareeraysa masaa'il baa haddaba laga istisnoonayaa masaa-isha laga reebayana oo suyuudigu ka reebayna sheikhu markaysagaa waa inoo sheegay masaa-isha laga reebaya waxaa ka mid ah xaydka ayaa ka mid ah dhiigga caadada waxa uu waajibinayaa markaysaga acdamka iyo ahwanka labadaba waa waajibinaya oo waysadana waa burinayaa maydhna waa waajibinaya maydhna waa waajibinaya dhiigga dhalmadaa lamida maydhna waa waajibinayaa waysadana waa jebinaya wilaadadoo kalea la mida oo waxa weeye dhiigbayaanu ka imanay haddii markaysaa waxaan markaa ilmay markaa dhashay ilmahana wax markaa dhiigoo la socday ma jiro taa lafteedu waxay waajibinaysaa markaysagaa maydh bay waajibinaysaa waayo waxaa la yidhi ilmahani waxa uu ahaa waa mani guntantay un weeyi maadaama mani guntantay ay tahay manidu hadday soo baxdana maydh bay markaa waajibin jirtay sidaas aawadeed yacni maydhina waa ka waajibaysaa waysadiina waa jebinaysaayo weysana waa ka waajibaysaa masaa-ishaa dhammaantoodna waxay ahaatay qowlka saxiixa marka lagu socdo laakiin bacdibaa waxay ku tageen inay markaa qaacidada lagu dareerinayo dhiigga xaydku markaa maydhuun buu waajibinayaaye weysada jebin maayo nifaasku waa la mid wilaadadu waa la mid qaar baa sidaas iyada a maray waana sida ibnu khayraan iyo markaysa waxan markaa ay mareen sida markaa zarkashiguba marka uu kusoo rarayo kitaabkiisa almanhuur fi lqawaacid marka qowlka saxiixa marka lagu socdo weeye marka laga istisnoonayaa qaacidadaas qaacidada laga soo reebay masaa-isha kale laga istisnoonaya waxaa ka mid a waxa uu iibsaday markaysa waxan markaa yani shay faasida bimacnaa addoon markaysa waxan ayuu iibsaday waxaanu ku iibsaday markaysa waxan markaa ishtiraa ama bayc faasida ayuu ku iibsaday yani bayca sida haalibka waxaa la yidhahdaa waxa wey kuu isagu si iibinayo ishtiraana kuu soo iibsanayo laakiin in la cagsiyo waa iska suurowda marka waxa weeye gabadh addoona ayuu iibsaday iibkaa uu ku iibsaday iib saxiixa may ahaynoo bayc saxiixa ma ahayno bayc faasid u ahaa galmana weliba waa ku sameeyey galmadii markuu ku sameeyey laba shay baa labaduba markaysa waxaana ay ku waajibayaan meher waa ka waajibayaan oo bima staxalla min farjiha meherku waa ka waajibaya waa midda labaade arshigii bakaarada muqdurkii ay lahayd ee xukuumada ahayd ee markaysagaa bakaara jebinta yacni markaa taasna waa bixinaya oo lama odhanayo meher hadday waajibisay markaysaga arshulbakaara markaysaga iyadu yacni markaa waxa weeye lama ictibaarinayo la odhan maayo ee labadaba waa la isugu daray sidaas si la-eg masaa-isha kale laga reebayo waxaa ka mid a afar nin oo markhaatigooda ay u muuqato in lagu kalsoon yahay ayaa markaysagaa mid bay zina ku markhaati fureen zinaday ku markhaati fureenna waxa weeye muxsan buu hore u ahaa dabeed markaysaga markhaatigoodii waa la aqbalay waa markaysaga xoniinkii waa la rajmiyey markii la dilay dabadeed ayay ka noqdeenoo waxay yidhahdeen been baanu sheegaynay oo markaanu arrinkaa markhaatiga aa furaynay yacni warkaasi dhab ma ahayn waxa waa kadib buu ahaa bay yidhaahdeen oo naftoodii bay markaysagaa beeniyeen xaalkay sidaas iyada a sameeyeen nimankaa waa loo qisaasayaa ninkii ay dileen ile sababtooda ayaa lagu dilay sababtooda ayaa lagu dilaya waa markaysaga waa loo qisaasaya meelaha mubaashirkiiyo sababta markaysagaa sababtu haalibka tahay bayna ka mid tahay waa inuu iman doontaa iyadoo haddaba markaysagaa qisaastii la samaynayo haddana xadulqadfigiina ka dhici maayo oo waxa weeye xadulqadfigiina waxa weeye waa laga jarayaa oo waa la jeedlaya waana markaysagaa rajmigiina waa lagu dilaya sidaas in la eg cid marka ahlulkamaal ah oo bimacnaa waxa weeye markaa nin markaysaga waxaan markaa qaangaad oo markaysaga mukalafa ayaa markaa dagaalamay jihaad oo waxa uu dagaalamay dagaal markaysaga ragga kale isaga la midka ah ka fara badan ayuu markaa dagaalamo abla bala'an xasana yacni markaysa waxaan markaa waxa weeye wacdaruu ninkaasi geystay aada iyo aad ayuu markaysa waxaan markaa wacdaro cajaa'iba ayuu markaa geystay ninkaas marka isaga asaamiga la siiyey ragga uu kala midka yahay waxaa loo dheeraysiinayaa oo la siinayaa markaysaga xoogaa kalea loo tuuraya xoogaa kale ayaa loo tuuraya oo xoogaaga kalema waxaa looga tuuraya markaysa waxaan markaa yacni aslulkhaniimaha miyaa looga tuuraya mise waxaa looga tuuraya markaysaga alakhmaas alarbaca yacni marka ayaa looga tuuraya arbacatu lakhmaaska miyaa looga tuuraya laba qowl baa ku sugan oo masalada marka ay culamadu markaa isku khilaafsan yihiin laakiin radki in loo samaynayo masalada noocaasi waxay tahay markaysaga waa qawi yacni jamac badan oo culammada ka midna mas'alada waa sheegay alqaacidatu araabicatu walcishruun qaacidada afar iyo labaatanaad maa awjaba alacdama kii waajibiyey markaysaga alacdama ka weynaanshaha badan bilkhusuusi si gaarnimaha u waajibiyey laa yuujibu waajibin maayo bilcumuumi caamnimo ku waajibin maayo lahwana alahwana bay markaysaga ahaydoo hamzada ayaa naqlin lagu sameeyo laamka loo raray lahwana ay alahwana ka markaysagaa fudaydka badan yacni markaa waajibin maayo caamnimo ku waajibin maayo khala fii suwarin suurooyin marka laga reebo suurooyinkaasoo jaa-at biha alifaada ifaadada la faa'iidaynaya ay timi oo culammada xaggooda ka soo aroortay kalxaydi markaa masaa-ishaasi waxay ahaatay ama suurooyinkaasi kalxaydi sida dhiigga caadada iyo wanifaasi dhiigga nifaaska iyo walwilaadati markaysagaa dhalmada lafteeda ilmuhu markaysagaa soo bixitaanka uu soo baxo lafteedu markaysagaa wuxuu waajibinayaa maydh buu waajibinaya fa innahaa ashyaadaasi tuujibu waxay waajibinaysaa algusla maydh bay waajibinaysaa maca iijaabiha waajibinta ay waajibinayso lala qabo alwuduu'a waysada ay waajibinayso aydan lagu noqoye fasmacan sidaas maqal buu ku yidhi walmahru markaysagaa meherku fii arshi lbakaara fiidu waa bimacnaa maca ay maca arshi lbakaarati lala qabo yacni meherka muqdurka bakaara jebinta yacni waxa weeye bakaarada uu marka ka suuliyey qofkaas markaa dumar ah muqdurka ay leedahay ee xukuumadda ah yacni lala qabo oo fiidu bimacnaa maca tahay lazima waa laasimay oo waa waajibi fii wad'i faasidi shira kii markaysagaa galmada markaysagaa loo galmooday fasid shiraai amatin fasid shira faasidati shira yani marka addoon ama shaksin fasid shira yani shaksigana waxaa looga jeedaa addoonun baa looga jeeda baycigu faasid yahay oo aanu saxiix ahayn galmada markaysagaa uugu galmoodaa laba shay bay labadaba waajibinaysaa kii weynaa iyo kii yaraa labadaba waa waajibinaysaa meherkii iyo xukuumadii markaysa waxaan markaa bakaara jebinta kamaa culima sida markaa la ogaaday xaalay markaa tahay washaahiduuna kuwa markhaati kacaya bizina zina ku markhaati kacay low rajacuu haddii ay noqdaan min bacdi rajmi rajmi la rajmiyey ciday ku markhaati kaceen dabadeed yacni markaa haddii ay ka noqdaan falqisaasu qisaastu in loo dilaa yaqacu waa dhacayaa oo iyaga ayuu ku duldhacayaa maca xaddi qadfin xaddu qadfi markaa inuu la jiro yacni jaris laga jarayo lala qabo wakada low qaatala low qaatala hadduu dagaalamo akthara min hayrin yacni markaa inta kale markaa ragga kale dagaal ka badan ay qitaalan akthara min hayrin min hayru iyo min hayrin labada wejiba waa bannaan yihi marka qabli la tanwiiniyo oo qablan iyo la yidhaahdo ama yacni markaa marna waxa weeye la markaa la bineeyo yani noocaasoo kale unbay markaa iska tahay akthara min hayrin ama akthara min hayru marna waxa weeye markaa lafdigiiyo macnaha la niyooday marna markaisaga macnahoo keliya ayaa la niyooday ay qitaalan dagaalo akthara min hayrin yani marka ay min hayrihi dagaal markaa isaga cid aan ahayn yani markaa dagaal ka badan dagaalkooda ciddii dagaalantay wacdala geysatay wa kaana kaamilan kaamilna ahaaday wuxuu ka ixtiraajayaa inaanu marka hore kaamil ahayn oo waxa weeye marka aanu qaangaadh oo kale aanu ahay yacni qaangaadh oo kale inaanu ahay ama waxa weeye markaa inuu yahay yacni marka addoon oo kale marka inuu yahay kuwa noocaasi markaysagaa saami iyo markaysaga markaa ma wada helayaan iyo markaysagaa rabkhi labadaba markaysagaa in la siiyo fa innahu markaysagaa shaksigaasi maca sahmihi saamiga la siiyey la jirkiisa saamigiisa la jirkiisa yurdakhu lah waa markaysagaa waxbaa loo tuurayaa radkhigu waa cadiyo yar weeye xoogaabaa marka isagaa loo tuurayaa saamiga dheeraadka ah tashjiic la dhiiri gelinayo darteed in ninkaasi waxa uu geystay oo kale yacni rag kalena ay geystaan arrinka noocaasa waxaa ku jira taxdiid baa markaisagaa ku jira oo marka la arko markaisagaa ninkaa waxa siyaadada la siiyey naftii tatamac baa ku abuuran waxaa markaisagaa dhici kartaa rag kalena inay saasoo kale isku dayaan baa markaisagaa suurowda dakarahu jamcun oo miyanan taasi ikhlaaskii waxba yeelay yacni niyadaynu kusoo aragnay oo markaysagaa camalka markaysa waxaan haddii niyada lagu kulminayo niyo tijaara iyo niyo markaa waxa weeye xaja looga jeedo laakiin ay haalib tahay niyada xajka ahi laakiin looga jeedo markaysagaa mawaasimtana aad ka faa'iidaysatid laakiin waxa ugu weyne qofka soo kiciyey ay tahay aada xajidid xaaladda noocaasa markaysagaa fadligiis waa u sugnaanaya xajkiina markaysagaa kama baaba'ayo oo inagii baabuniyo kusoo aragnay markaa baabkii oo kale markaysagaa tanna noqonaysa dakarahu jamcun markaa jamc culamada ka midaa sheegay kamaa qad naqalah siduu suyuudi markaisagaa soo naqliyey yani markaa kadaa madkuurka lasoo sheegay xaalay lamid tahay alqaacidatu alkhaamisatu waalcishruuna qaacidada markaisagaa yani shan iyo labaatanaad maa habata bisharci muqadamun calaa maa habata bishari maa habata wixii markaa ku sugnaaday bisharci sharciga ku sugnaaday muqadamun waa mid laga hormarinayo calaa maa habata wixii ku sugnaadaa laga hormarinayaa bishari shardi ku sugnaaday wixii sharci ku sugnaadaa laga hormarinayaa wixii shardi ku sugnaaday wa taaliyataaha ay waalqaacidataani iyo laba qaacido taaliyataaha qaacidadan markaysagaa ku xiga taaliyataaha markaysagaa waa khabar yacni markaysagaa mubtada ayaa markaysagaa ka maqan waalqaacidataani laba qaacidana taaliyataaha markaysagaa qaacidadan bay markaysagaa ku xiga yacni nusakha qaarkoodna waxay markaa yacni u qoreen alqaacida alkhaamisatu walcishruuna maa habata bisharci muqadamun calaa maa habata bishari wa taaliyataaha oo way dambaysiiyeen calaa haada waa waadix weeye haddii kalena waxay noqonaysaa wa taaliyataaha inay muctarida tahay oo mubtadihiya khabarkii soo kala dhex gashay noocaasay noqonaysa labada qaacidee kale ku xigana waxa uu ka tilmaamayaa waa qaacidada lix iyo labaatanaad iyo qaacidada toddobiyo labaatanaad iyagana waa inoo sheegaya wa haabitan bisharci qadamuu waqadamuu culammadu waa hormareen haabitan ay shay-an wax oo haabitan ku sugan bisharci sharciga ku sugan calaa maa yacni cala aladii ki haabitan bishari ay kaana haabitan bishari ahaaday mid shardi ku sugan kaana musjala waxa uu ahaaday markaysagaa mid la itlaaqay ama xaaluu yahay markaysagaa mid la itlaaqay weeya wamin hunaa maa saxa nadru lwaajibi wamin hunaa sidaas darteed maa saxa markaysagaa ma asixin nadrulwaajibi nadarkii waajibkaaha ma asixin ee faqis markaa qiyaaso calayha masaladaa ka qiyaaso taxda waxaad markaysa waxaad markaa yacni ku liibaani oo aada heli ama ku guulaysan bilmawaahibi markaysagaa yacni siismooyin ama cadiyooyin baad markaa ku guulaysan buuli waxau halkana inoo tilmaamaya haddii laba shay ay tacaarudaan oo labadaa shay waxa weeye shayna waxa uu yahay waa wax markaa sharciga ku sugan waxna waxa uu yahay waa wax markaa yacni ku sugan shardi la shardiyey waa mid ku sugan ka sharciga ku sugan ayaa laga hormarinayaa ka shardiga ku sugan shuruuddu marka hore waa muctabaro almuslimuuna calaa shuruutihim ilaa shartan axalla xaraaman aw xarama xalaalan yacni muslimiintu yacni shuruuddooday ku sugan yihiinoo bimacnaa loo oofinaya oo markaa la aqbalayaayo loo oofinaya mooyaane shardi xaaraantinimeeyey xalaal ama xalaaleeyey xaaraan mooyaane marka waxa weeye shuruuddu marka hore saasay muctabaruta ha yeeshee shuruuddu muctabara ha aatee sharciga ayaa ka weyn oo waa fawqa aljamiic sharcigu marka hadday sharcigii iyo shardigii tacaarudaan sharcigaa la hormarinaya mas'alada noocaasna sidaas iyada abuu markaa inoogu tilmaamay tusaalihiisu waxay ahaatay ninkii waxa weeye nadray ee yidhi waxa weeye ilaahay waxaan ugu nadray atixiyaadkaa dhexe inaanan ka tegina aan atixiyaadsado ee salaada duhur salaaddii duhur markii uu waxa weeye uu gudaheeda ku jiray ayuu sahwiyey oo atixiyaadkii dhexuu ka kacay sahwan buu uga kacay wuxuunbuu is ogaaday isagoo taagan atixiyaadkii dhexe sunnuu ahaa inuu u noqdaa ma bannaanayn hadduu markaysaga yacnii sunno u noqdana salaaddu waa ka buraysa ha yeeshee markaysagaa nadarku nadray waajib buu ku noqday atixiyaadkii dhexe atixiyaadkii dhexe maadaama uu waajib noqday oo uu nadarka uu nadray darteed waajib ku noqday ma la odhanayaa hadda waa u fadhiisan karaa ma la odhanaya maya waxa weeye inay sunno tahayna sharcigay ku sugnay yacnii inay markaa waajib noqotayna isaga shardigiisay ku sugnaatayoo isagaa markaa sidaas iyadaa nadarka uu nadray bay ku sugnaatay haddii sharciga iyo shardi iska hor yimaadana sharcigaa la hormariya mar hadday caynkaa iyada a tahay waxa weeye nadarkiisii isagu ha ka kafaaro gudee waxay noqonaysaa markaysaga inuu noqdaa aynay markaysaga mashruucu ahayn oo aynay markaa u bannaanayn marka masaa'isha waxa weeye baabkan yacni markaa gelaya ayay markaa ka mid tahay waxyaalaha kale loo misaaliye waxaa ka mid a ninbaa waxa uu yidhi markaysaga yacni afadiisiibu wuxuu ku yihi tallaqtuki bialfin calaa anna liya rajca gabadh yahay waxaan kugu furay yacni markaa kun inaad isiiso muqaabilkeedaan kugu furay khulci buu markaa tilmaamay moogta haddaba shardi buu ka daba keeno wuxuu yidhi calaa anna liya rajca waxaan weliba sidaa ku yeelay inay shardinaan shardinayo inaan rajcana leeyahay oo haddaan doono ku raajacsan karo khulci maadaama ay ahayd gabadhu markaa mukhtalica hadday taho dalqadeeda ay iibsatay khiyaarkeedii way hanatay sidaas aawadeed ninku inuu raajacsadaa uma bannaanay oo mid mashruucu ah ma ah oo waxa weeye markaa wax rajca la yidhaahdo ma lahay sharciga sidaasay ku ah shardinta uu yidhi calaa anna liya rajca rajca inaan leeyahayna waan shardisanayaa arrinkaasina shardigiisii baa laga helay mar haddii shardigii iyo sharcigu tacaarudaanna sharcigaa ku leh waxay noqonaysaa waxa weeye in sharciga la raaco amarka amar baa ka horreeyey marka waxaanay noqonaysaa inay ka kac tahay markaysagaa hadalka markaysagaa uu sheegay oo ku saabsan markaysagaa rajcaan leeyahay rajco ayaan leeyahay ha yeeshee gabadhu maxay ku furmaysaa ma mukhtalicay noqonaysaayo markaysagaa saasay ku furmaysaayo ninku xoolihii waa helaya rajcabayaanuu yeelanay mise talaaq caadiyay markaysagaa ku furmaysa culammadu laba qowl bay ka leeyihiin qowlka ay u badinayaan waxa weeye markaysagaa waa in markaa hadalka uu yidhi bialfin khulcigii markaysagaa fasaad baa galay mar hadduu fasaad galay markaysagaa halkuu leeyahay kun baan markaysaga waxaan markaa muqaabilkeed baan kugu furay way iska dhacaysaa kunkanuu sheegay gabadhuna waa furmaysaayoo talaaq caadiya ayay markaa furanta oo uu rajca leeyahay wax xooloo u sugnaadayna maba jiro sidaas yadaa ayay markaa noqonaysa sidaas si leeg waxyaalaha kale markaysagaa baabkan soo gudagelaya waxaa ka mid a nimaan horeba u xajinnin ayaa markaa waxa weeye xaj buu ku nadray dabeedna wuxuu yidhi xajkaan ku nadray baan samaynaya fariidadii islaamku iyadu cumriga ii saarayde hadda markaysagaa taraakhi iyo waxbaa ii bannaanaaye hadda nadarkii aan nadray baan u ixraamtay xajkana haddaan ixraamanaya waa kii aan ku nadray amaba waxa uu yidhi markaysaga xaj sunnaa weeye xajkan markaysagaa ixraamanaya mar hadduu markaysagaa sidaas iyadaa ixraamtay yacni waxay noqonaysaa muctabar maaha markaysagaa kan uu ixraamtay oo waxa weeye kan ficilkiisa ama shardigiisa wax ku sugan weeyi waxaa ka horraysa kii sharciga ku waajibka ahaa baa markaa ka horreeya arkaanta ka mid ahaa sidaas aawadeed waxay u dhacaysaa yacni xajkiisaasi xajkii islaamka ayuu uga dhacaya xajkii islaamka ayuu markaa uga dhacaya waayo midna markaysa waxaa markaa waxa weeye sharciga markaysaga ayaa markaa yacni ku waajibiyey midna nadarkiisa iyo wax la mida ayaa markaa ku waajibiyey wa haabitan bisharci qaddamuu waqaddamuu culammadu waa hormariyeen haabitan ay shay-an markaysagaa shay oo haabitan ku sugan bisharci sharciga ku sugan calaa maa haabitan ay calaa maa kaana wixii ahaaday markaysagaa mid sugan haabitan bisharti shardiga mid ku sugan kaana musjalan waxa uu ahaaday mid la itlaaqay buu ahaaday oo bimacnaa suwarkiisa aan waxba laga reebin wa min hunaa sidaas aawadeed maa saxa ma asixin nadrul waajibi nadarkii waajib lagu nadrayey ma asixin oo waxa weeye markaysagaa shaygu inuu markii hore waajib ahaana sharcigay ku sugantay inuu hadda ku nadrayna waxay ku sugantahay isaga nadarkiis marka maa saxa ma asixin nadrul waajibi yacni markaa shaygii waajibka ahaa nadarka lagu nadraa nadarkaasi ma asixin ee faqis calayhaa ka qiyaaso taxdaa waxaad markaa ku guulaysanaysaa bilmawaahibi yacni cadiyooyin baad markaisagaa ku guulaysanaysaa iyo deeq ilaahay xaggiisa alqaacidatu asaadisatu waalcishruuna qaacidada markaysagaa lix iyo labaatanaad maa xaruma isticmaaluhu xaruma ittikhaaduhu maa xaruma wuxuu xaaraantinimoobo isticmaaluhu in la isticmaalaa xaruma waa xaaraantinimoobayaa itikaaduhu markaysagaa in la qaato oo la yeeshaana markaysagaa waa xaaraantinimoobaya oo la haystaa isticmaal la'aanteed in loo haystaa ma bannaana wa kullu ma isticmaaluhu qad xaruma falyakun itikaaduhu muxarama wa nuqidat bisuwarin fii baabi asulxi wahiya fatxuhu lilbaabi mahmaa yakun yasmuruhu walaakin ujiiba canha bijawaabin mutqini waxau idhi wa kullu maa kii dhammaantii oo isticmaalu isticmaalkiisa la isticmaala qad xaruma xaaraantinimoobay falyakun ha noqdo itikaaduhu yeelashada la yeelanaya la haysanayaana muxaraman isticmaal la'aanteed in laysaga haystaana muxaraman mid xaaraama ha noqdo wa nuqidat waa la buriyey buu yidhi bisuwarin suurooyin baa lagu buriyey oo fii baabi sulxi ku soo aroorayay kaa'inin fii baabi sulxi yacni wahya suuradaasi fatxuhu waa furistiisa lilbaabi albaab u furo mahmaa yakun markastuu ahaado ee yasmuruhu mid markaa masaabiiraynaya yacni markastuu ahaado furitaanka uu furo oo kale weeyi walaakiin ujiiba ha yeeshee waxaa lagu jawaabay canhaa mas'aladan xaggeeda bijawaabin jawaab oo mutqini markaysagaa wax idqaaninaya ama bijawaabin jawaab oo mutqanin la idqaaniyey oo la sugayoo laga baaraandegay baa markaysagaa lagaga jawaabay baa layidhi masalada uu halkan inoogu tilmaamayaana waxay tahay wixii isticmaalkiisu xaaraan yahay in la haystaana waa xaaraan waayo haysashada la haystaa waxay sababi kartaa in wakhtiyada qaarkood la isticmaalo ayay markaa sababi kartaa shayguna haddii manfaco sharciga aanu lahayn in la haystaa markaysagaa mid bannaan markaa ma aha mid bannaan ma aha marka masaa'il badan ayaa waxa weeye baabkan markaa soo gelaya oo wixii isticmaalkiisu markaysaga uu xaaraan yahay ittikhaadkiisuna inaanu bannaanayn oo eygiioo kale ciddii aan ku ugaadhsanaynin inay iska haysataa ma bannaana sidaas aawadeed baa waciidadu ku soo aroya man iqtanaa kelban kii markaysaga ey iska haysta eygii markaa noocyadii laga soo reebaye yacni markaa ama xoolaha ilaalinayey ama zaraca ilaalinayey yacni ama lagu ugaadhsanayey haddaanu kuwaas ahayn ey la yska haystaa yacni mid markaysagaa mashruuca markaysagaa ma ah khansiirka iyo fawaasikda iyo waxyaalaha noocaas oo kale ah baa la mid a khamrigaa markaysagaa la mid a waxa markaysagaa la mida waxa weeye weelkii dahabkiiyo fidada ka samaysnaa in la yska haystaa markaysagaa ma bannaana aalaadkii malaahida iyo markaysagaa lahwiga markaysagaa ahaa iyo kamannadii iyo waxyaalaha noocaas oo dhan in la haystaa ma bannaana asnaamtii in la haystaa ma bannaana yacni waxyaalaha markaysa waxaan markaa muxaramka oo dhan yacni haysashadoodu sidaas iyadaa ayayna markaysagaa u bannaanayn oo mid markaa u bannaan aynay ahayn qaacidadan mas'ala ayaa lagu buriyey bimacnaa waa laga istisnoodaa loo jeeda masaladaasi markaysaga waxa weeye waa masalo baabu sulxi lagu sheego fii kutubi alfiqhi oo waxa weeye yacni markaa reer baa waxa uu leeyahay marka albaabkiisa ayaa wadduu ku jeeda xaggiisa dambana ama markaa yacni gidaarkooda xagga dambana ee ay ka sii jeedaanna wadda ah ma bannaan tahay markaysaga inuu albaab markaa furto oo waddadaa kale shaarica uu leeyahay mooyaane uu wax ku leeyahay mooyaane shaaraca kale inuu yacni markaa iska furto albaab inuu isaga soo furtaa ma u bannaan tahay mise markaa uma bannaana mas'alada noocaas ah yacni waxa weeye culammada markaysaga waxaan qaarkood waxay yidhaahdeen uma bannaana oo mid markaa mashruuc u ah yacni idan la'aanteed markaysagaa mid u bannaan ma aha idan la'aanteed yacni mid u bannaan markaa ma aha oo waxa weeye iskama furan karo yacni maadaama markaysagaa isagu xaq ku leeyahay shaarica uu ku sii jeedo shaarica kalena waan ku soo jeesanayaa ma samayn karo culammada qaarkoodna waxay kala saareen hadduu albaabku yahay albaab iska furaanaya iyo hadduu yahay albaab markaysagaa uu xidhayo oo uu masaabiraynayo albaab caadiya markaysaga waxan markaa uu sidaasoo kale ugu samaynayo tan noocaasoo kale ah ayay markaa kala saareen culammadana markaysaga waxan markaa uma bannaana waxay markaa yidhaahdeen yacni gidaarkiisa tasarruf uu leeyahayoo inuu markaa dumiyo ayaaba u bannaan mar hadduu gidaarkiisa inuu dumiyaaba u bannaan tahay fakad inuu ka banneeyaana waa u bannaan tahay mar haddii markaysagaa yacni daarad ninka la leeyahay ay tahay meeshu meel aanu ku furaya aanu ahayn ee ay tahay shaaric caama meeshu waxa uu ku furayaa haddii ay tahay waxa weeye inuu gidaarka dumiyaaba siday ugu bannaan tahay ayaa inuu fakad furaana markaysaga ay ugu bannaan tahay oo waxa weeye labada mas'alo waa isla nooc bay markaysaga wax markaa yidhahdeen waa isla nooc ayay markaa yidhahdeen mahmaa yakun yasmuruhu waa masaamirayntii mismaar baa laga keenay inagu waa markaa dee misbaar markaynu musbaar leenahay waa mismaarkii uuna markaysaga waxaan aynu bedelay yacni weeyaan in yaroo taxriifi galay mahmaa yakun yasmuruhu aw lam yusamirhu calaa maa rajaxahu ibnu lmuqri faina alfatxa xaraamun in dakhala minhu وخرج وبالسد بما ذكر يجوز تبقيته أي اقتناؤه وإن كان يستدل بالباب على قدم حق له يعني waxau yidhi masalada markaysaga waxa looga guriyey maxay tahay baabkoo looga hor keenay masaaisha masaladan waxaa looga hor keenay furista la furaa isagaan hore u furayn uma bannaana laakiin hadduu hore ugu bannaanaayo albaabkaasi ugu furaa inuu albaabkaasi isaga baaqi noqdo uu iska haysto o iska daystaa waa u bannaanta marka waxa weeye shay isticmaalkiisu aanu bannaanayn ayaa markaysa waxa marka yacni iqtinaagiisu bannaanaada shay waxa weeye inuu hadda sameeyo aan u bannaanayn ayaa hadduu hore u jiray inuu hadda u istimraaraa ay u bannaan tahay sidaas aawadeed baa qaacidada baabka looga hor keenay qaacidada baabka yacni looga hor keenay wuxuu yihi hada cala alasaxi aladi calayhi nawowi tabcan lilmuxarar waصaxaxahu fi tasxiixi tanbiih wamuqaabilu asax anahu laa yajuusu fatxuhu liyusamirahu لأن فتحه يشعر بثبوت حق الاستطراق فيستدل به عليه قال في زيادة الروضة وهو أفقه ورد بأن له رفع الجدار فبعضه أولى marka calaa kulli xaal masalada khilaaf baa ku sugan oo laisku khilaafsan yahay laakiin waxa weeye haddii la yidhaahdo inuu furaa markaysaga uma bannaana laakiin waxa weeye hadduu hore ugu furaa aw xaggaana albaab ku lahaa xaggana albaab ku lahaa waxay tahay markaysaga in yacni inuu iska daystaa markaysagaa mid u bannaan masalada baabusulxi ku saabsan ee uu sheegayana waxay ku taallaa markaysa waxaan kutubulfiqi bay markaysaga ku taallaa majmuucoo kale waxay kaga taallaa majmuuca yacni markaa sharxulmuhadabka kitaabu lmajmuuc mujalladka saddex iyo tobnaad safxadda laba iyo sagaashan ilaa shan iyo sagaashan min takmiilati maxamed najiib almutiici bimacnaa waxa weeye shiikha saddexaad takmiiladiisay ka mid tahay mujalladka labaad ee takmiiladiisa ka mida wey marka waxa weeye calaa kulli xaal mas'alada noocaasa ayaa laga hor keenay marka waxaa layihi mas'alada ah siday u bannaanaatay albaabkaasi hadduu hore uga furaa inuu iska baaqi yeesho o iska daystaa siday ugu bannaanaatay weel dahab iyo fida ka samaysanna isticmaalkiisu iyo iqhtinaagiisu labada midnaba inaynay u bannaanaan oo inuu haysto oo sidaa ku baaqi yeelo u daayo iyo inuu isticmaalooo ku cuno oo ku cabbo aa labaduba inay muxaram noqdaan albaabkaas markaysa waxaan markaa la furaya ee markaysa waxaan markaa shaarica kale lagu furayaana yacni hadduu hore u jirayna markaysagaa inuu iska haystaa ay u bannaan tahay haddaanu hore u jirinna inuu la yimaadaa inay u bannaanayn sidee mas'alada noocaasi ay tahay markaa mid u bannaan taasina aynay u bannaanin iqtinaageedu tan siduu u bannaayay taana aan u bannaanin waxa uhi masaladaa waxaa laga jawaabay jawaab mutqana oo la itqaaniyo oo la sugay jawaabtaasi waxa weeye waa in la kala farqiyo oo la yidhaahdo dadka markaa guryaha u saaxiibkii haddii ay dhintaan dadka warasada u ah ayaa maqaamkooda istaagayo markaysagaa ka mancinayo o odhanaya ha nugu soo furin albaabkaase markaysagaa sidaad usii jeedday usii jeed oo ha nugu soo jeesan a xaggaad u jeedday yacni u jeed albaabkanna ha nugu soo furin xaqaa siday u lahaayeen dadka markaysaa shaarican lahaa ayay markaysaa waxaan hadday dhintaanna warasadoodii baa markaysagaa ka mancinayso kollayba cid ka mancisaa la helaya laakiin awaanida iyo weelkan dahabka iyo fidada ka samaysa cid ka manciso xisiya hadda la heli maayo markaysagaa odhanaysa weelkan ha isticmaalin markaysaga waxaan wax odhanaya marka sidaas aawadeed yani markaa tan cid ka mancinaysa aynay jirin ayaa la yidhi markaysa waxaan markaa isaga waxa weeye iqtinaagiisuna ma bannaana weelkaa dahabka iyo fidada ka samaysan inuu haysto ou sidoodaa ku haysta iyo inuu isticmaalaa midnaba uma bannaan laakiin tan kale waxa bannaan markaysaa waxaan inuu iska sii jiro albaabkaasi waa iska sii bannaan oo waxa weeye markaysaga waxaa dhici karta in la yidhaahdo yacni waxa weeye isticmaalka markaysaga in loo diido yacni markaa itikaadka in loo diido waxaa dhici karta isticmaalka in loo diida ayaa suuroobi karta oo in markaa la furo in loo diido ayaa dhici karto dadka guryaha u saaxiibkaa ama warasadoodii hadday dhintaanba ay u diidaan baa dhici karta laakiin kan kale labada suuro midna wax u diidayaa ma jiro sidaas suyuudiga markaysa waxaa markaa ku jawaabo oo ku sheegay waxaa markaa uu odhanayaa sheikha waxa weeye jarhazigu wa fii hada alfarqi tawaqufun farqigaa tawaquf baa ku sugan oo bimacnaa waxa weeye waxaa ku sugan daymo markaysagaa waxaa keensanaysa in layska taago walaxsanu lfarqu bianna hada laysa mamnuucan sida wanaagga badanna waxay tahay waa in lagu kala farqiyo bianna hada laysa mamnuucan min alfatxi ibtidaa'an lianna lahu naqda aljidaari kullihi faawlaa bacduhu fahuwa mutasarifun fii mulkihi faibqaa'uhu calaa hadihi suurati istisxaabun limubaaxin bkhilaafi alawaani lianna suurataha muxaramatun lidaatiha falaa asla fiiha yustasxabu fata'ammalhu marka labada mas'ale waa kala duwan yihinoo midna waxay tahay marka hore waxa weeye markaysagaa waa iska mubaax bay marka asal ahaan iska ahayd ee waxa weeye marka mubaax ayay iska ahayd oo mamnuuc markaysagaa kama ahayn fatxiga markaysagaa uu furayo oo waxa weeye khilaaf baaba ku sugan oo culammada qaar waxay leeyihin mamnuucba kama ahaynoo gidaarkaba inuu dumiyaa u bannaano hadduu gidaarkaba inuu dumiyaa u bannaanay fakad gidaarka ka mida inuu dumiyaana waa calaa sabiili awlaa inay u bannaan tahay markaa mulkigiisu ku tasarufaya marka waaba jaa'is bay markaa culammada qaarkood ay leeyihiin markaa suuradaasi waxay tahay istisxaab markaysagaa shay mubaaxa la istisxaabayo oo bannaan awaanidu laakiin waa ka duwan tahay oo suuradeedu waa muxaramatun lidaatihayo iyada waa la xaaraantinimeeyey oo markaysaga waa mid la xaaraantinimeeyey wey marka sidaas aawoodee asal markaysagaa mubaaxoo la istisxaabayaa meesha ma yaallo marka maa xaruma isticmaaluhu xaruma itikaaduhu qaacidada noocaasa yani marka waxa weeye waxaa laga daliishaday adilada markaa diidaysa waxyaalo badan oo xaaraana markaysa waxaan markaa in la qaato ama la haysto sida iqtinaaga kelbiga aynu sheegnay oo kale uu ka mid yahay yani marka uu ka mid yahay waxa weeye ashyaa badan oo kale markaysaga ay haleelayso oo waxa weeye markaysagaa sida markaa isticmaalkiisu aanu u bannaanayn yani haysashada la haystaana aanu bannaan khamrigii oo kalea ka mid a daadiya baa layidhi daadiyaa la yidhi lama odhan markaysa waxaan marka waa iska haysan karaa lama odhan asnaamtii burburiyaa la yidhi man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadihi fain lam yastatic fabilisaani fain lam yastatic fabiqalbi marka waxa weeye ashyaa badan ayaa soo gudagelaya ashyaa badan ayaa markaysa waxa markaa soo gudagelaya ta kale haysashada la haysto lafteeda yacni waxay noqonaysaa icaano markaysa waxaan markaa ismigii laysku kaalmeeyey qaala axmed zarqa wa min almuqarari sharcan anahu kama laa yajuuzu ficlu lxaraami laa yajuuzu licaanatu watashyiicu calayhi liqowlihi tacala watacaawanuu cala albiri waltaqwa walaa tacaawanuu cala alidmi walcudwaan sharxu lqawaacid alfiqhiya liaxmed ibni zarqa safxadda waxa weeye laba boqol iyo shan iyo toban wa kullu ma isticmaaluhu wax kastooo isticmaalkiisu qad xaruma uu xaaraan noqday falyakun ha noqdo itikhaadu haysashada la haystaana muxaraman mid xaaraama ha noqdo wanuqidat waa lagu buriyey bisuwarin suurooyin baa lagu buriyey suurooyinkaasoo fii baabi sulxi baabka baabusulxi ku soo arooray wahyo markaysagaa suuradu fatxuhu waa furista uu furayo lilbaabi albaabu u furayo mahmaa yakun markastuu ahaado yasmuruhu mid masaabiiraynayo oo markaysagaa marna xidhaya marna furaya oo aanu iska furaanayn yacni waxa weeye waa lagu buriyey suuradaas oo haddii waxa weeye hore uuu jirayna waxay tahay markaa mid u bannaan inuu isaga baaqi noqdo haddii aanu hore u jirinna inuu furaa uma bannaano marka isticmaalkii ma bannaane itikaadkii laakiin hadduu hore u jiray waa bannaan yahay in layska sii haysta yacni calaa ra'yin marka lagu socdo walaakin ujiiba canha ha yeeshee waxaa lagaga jawaabay mas'aladaa bijawaabin yacni marka la yidhahdo taa iyo maxay ku kala duwan yihiin masalada ku saabsan markaysagaa dahabka iyo fidada markaysagaa in layska haysto weelkii ka samaysnaa bijawaabin baa laga jawaabay jawaabtaasoo mutqanin la idqaaniyey oo markaysaga aad markaa yani loo sugay oo looga baaraandegay alqaacidatu asaabicatu walcishruuna qaacidada markaysagaa toddoba iyo labaatana maa xaruma markaysaga waxay xaaraam tahay akhduhu qaadashada la qaataa waxay xaaraan tahay xaruma waa xaaraan weeye icaa'uhu bixinta la bixiyaana xaaraan weeye wixii qaadashadiisu yani xaaraan tahay ee aynay bannaanayn in la bixiyaana xaaraan weeye وكل ما حرم أخذه حذر إعطاؤه أيضا كما عنهم شهر واستثني نحو رشوة لحاكم توصلا لحقه من ظالم وفك مأسور وما قد بذله لمن يخاف هجوه ليصله وحيثما خاف الوصي ظالما أعطى من المال ليضحى سالما ليضحن والأخية والبذل من قاض لكي يولى والأخذ للسلطان لن يحل فائدة تقرب من ذي القاعدة قاعدة أخرى لديهم واردة وهي ما حرم فعله حذر طلبه أيضا كما عنهم ذكر واستثني من ذلك صادقا فله تحليف من أنكره إذ فعله وجزية الذمي تطلب وإن يحرم عليه بذلها كما ذكر وحول وكل ما كي دمانتي ويحرم لحارانتي نمي أخذوه قاد شذا لقادنا يحضر ولحارانتي نمي إعطاؤه بحين تمركا لبحين أيوه أيضا لقل نقية كما عنهم شهر كي سيدي مركا وحوية yacni markaa caanbaxday markaa agtooda oo la caanbixiyey wastasni markaa istisnoodoo soo reeb buu kuhi naxwa rishwatin rishwo oo kale markaa soo reeboo lixaakimin xaakim la siinayo waa musallas raa siduu markaysa waxa markaa sheikhuba tilmaamayo shaarix oo rishwa rashwa rushwa mid walba waa la yidhaahdaa laakiin kasradaa ugu fara badan tawasulan markaysagaa gaadhis la gaadhaya darteed loo bixiyo lxaqihi xaqiisa uu gaadhayo min aalimin markaysagaa min aalima markaysaga waxaana xaqiisa ka gaadhay bimacnaa uu ka qaadanayo wa faki ma'suuri mid markaa la qafaashay furashada la furanayo iyadana ka istisnoodoo kale ay wa naxwa faki ma'suurin bay noqonaysaa wamaa qad badalahu waxaad kaloo istisnootaay oo reebtaa maa ay aladii kii qad badalahu uu bixiyey liman yakhaafu uu siiyey kiu markaysagaa ka baqayo hajwahu cayda uu caayo waa shaacir markaysa waxaan markaa carabkiisu uu markaa cunsur qabo weeye oo hadalka markaysagaa cidda waxaweeye u caayaa shaabad bay ku noqotaa markaa sharaftaba dee inuu ka dilo cirdigiisii uu wasaladeeyuu ka baqayaa marka sidaas aawadeed buu markaa wax iska siinaya taasoo kalena iyaduna waa bannaan tahay inuu qaata isaga uma bannaana laakiin inuu bixiyaa kii ka baqaya isle markaysagaa iska aamusii waa u bannaan tahay liyasilahu si uu markaysagaa kan waxa weeye wax bixinaya uu u gaadhsiiyo kan la siinayaa markaysagaa xaqiisii si uu u gaadhsiiyo min alwasli laa min asilati yacni wasli baa laga keeno markaysaga waxa gaadhsiinta ah laakiin sila markaysaga waxaad markaa maaha oo wasala markaysagaa silatan iyo wasala waslan baa markaysaga waxaad markaa la yidhahdaa wasala wusuulanna markaysaga waxa waa jirta markaa saddex macnoo kala duwan bay leedahay wasala wusuulan isagaa gaadhay baa laga tilmaamaya wasala markaysaga waa mutacadiyo waa gaadhsiiyey baa laga tilmaamaya wasala waa xidhiidhiyeyna waa loo isticmaala liyasilahu si uu markaysagaa u gaadhsiiyo maqaamka uu joogo aanu qadarkiisii ugu ciyaarin waxaysumaa khaafa goor kasta uu ka baqo alwasiyu kii markaysaa waxaa markaa maalka agoonta loo dardaarmay ee waxa weeye maalka xoolahooda ilaalinayey goor kastuu ka baqo daaliman markaysagaa mid daalim oo xadgudbaaya actaa min almaali ay shay-an min almaali wax maalka ka mida ayuu siinaya liyadxaa saaliman liyadxaa si uu u noqdo markaysagaa maalku saaliman markaysagaa mid markaa fayaqaba oo badbaadaya markaa si uu u noqdo mid badbaadaya si uu markaa u noqdo yacni markaa walbadlu bixin markaa la bixiyo oo min qaadin qaadi xaggeed ka dhacays oo uu qaadi wax bixinayo likay yuwallaa wuxuu u bixinayaana ay tahay si qaadi looga yeelo oo waxaabuu siinayaa xaakimkii sare ayuu xoogaa u dhiibaya xogaagaana wuxuu u siinayaa si qaadiga uu isaga uga yeelo o u soo cayimo oo u yidhahdo hebel baa qaadigii ah yacni waxa weeye walbadla u dabdi walbadla min qaadi ama la yidhahdo waxay ku cadfantahay tan hore markaysa waxaan markaa la yidhaahdo oo waxa weeye isaguna waxa weeye actaa min almaali haddii laakiin la yidhahdo walbadla waxay noqonaysaa waxa weeye wastasni lbadla yacni markaa siinna markaysagaa ka istisnood oo min qaadin qaadi xaggeed ka dhacaysa likay wallaa waxa u bixinayaana ay tahay si mas-uuliyadda qadaaga loogu dhiibo walakhdu qaadasho oo lisultaani sultaanka u sugnaatay oo xaakimka sare u sugnaatay la yaxilla markaysaga xalaal noqon mayso qaadigii inuu bixiyo si qaadi looga dhigo yacni waa u bannaan tahay hadduu markaysa waxaan markaa isagu kafaa'adii qadaaga uu markaa isku og yahay oo uu yahay nooca qadaaga uu ku tacayunay hadduu yahay oo uu leeyahay markaysaga haddii cid kale loo dhiibo way fasaadinayaane cid kaaga munaasabnimo badani maqaamkaas markaysagaa ma jirto hadduu caynkaa iyadaa yahay inuu markaysa waxaan markaa waxa weeye wax bixiyo si qadaaga isaga loogu qoro oo hebeloo mufsida aan loogu qorinin taas waa u bannaan tahay laakiin sultaanka ama imaamka sare inuu qaataa uma bannaano markaysaga xoolahaas faa'idatun faa'ido oo taqrubu markaysaga u dhowaanaysa min dilqaacida qaacidadan u dhowaanaysa qaacidatun qaacido weeye qaacidadaasoo ukhraa kale oo ladayhim agtooda waaridatun markaa soo aroortay wa hiya markaa qaacidadaasi maa xurima wixii la xaaraantinimeeyey ficluhu samaynta la sameeyo xudira waa la xaaraantinimeeyey dalabuhu dalabitaanka la dalbayo aydan lagu noqoya kamaa canhum dukir sida ahlucilmiga laga sheegay wastasni reeb buu ku yidhi min daalika markaa masalada ama qaacidadaa waxaad ka reebtaa saadiqan ay shaksan shaksi oo saadiqan run sheegaaya shaksi run sheegaaya ka reeb shaksan markaa waa mafcuulkii mawsuufkii baa markaisaga xadfan sifadii baa maqaamkeedii la dhigay falahu taxliifu man waxaa u sugnaatay taxliifu man kii inuu dhaariyaa u sugnaatay ankarahu markaysaga xoolihiisii iyo xuquuqdiisii dafiray inuu dhaariyaa ou dhaar ka dalbaa waa u bannaan tahay id facalahu markuu inkaarka sameeyey oo laba shaksi baa wax isu sheeganaya wixii uu xuquuqdii uu ka haystay ayuu dafiray oo u yidhi wax allalo waxaan u hayaa baysteen uma haya waana xaqiiqo waa og yahay inuu markaysaga xoolihiisii qabo ii dhaara guuri wuu garanayaa dhaartaa uu dhaaranaya inay xaaraan tahay oo aynay u bannaanayn inuu ka dalbaase waa u bannaan tahayoo uu yidhaahdaa ii dhaaro marka suurada noocaas ah shay waxa weeye in markaa uu sameeyaa xaaraan tahaybaa in la dalbaa ay bannaan tahay waa suuro laga soo reebay wastasni min daalika yani saadiqan ay shaksan saadiqan wa jizyatu dhimmiyi dimmiga markaysagaa ninka dimmiga ah ee muslimiinta ku hoos nool ee gaalka ee axkaamta muslimiintu ku dareerayso dibirka laga qaadayo tutlabu waa la dalbayaayoo muslimiintaa dalbayso marka isagaa keen dibirkii baa la odhanaya wa in yaxruma haba xaaraantinimoobo calayhi korkiisa badluha bixinta la bixiyey marka haba xaaraantinimoobee kamaa zuki wa jizyata haddii la dabdiyo waxay noqonaysaa markaysagaa saadiqan inay ku cadfanto wastasni waxaad kale oo soo reebtaa jizyata dimiyi dimiga jizyadiisiina markaysagaa gibirkiisiina ka soo reeb tutlabu markaysagaa waa la dalbay ama aad tidhaahdo waxa weeye mubtadaheeda isaga daayo wa jizyatu dimiyi tutlabu waa la dalbaya oo mubtade iyo khabar caadiya weeyaano markaysagaa jumladan ficliyadaabaa khabar u ah wa in yaxrum haba xaaraantinimoobo calayhi korkiisa badluha bixinta la bixinaya haba xaaraantinimoobe yacni markaysaga waa la dalbaya kamaa zukina sida markaa la ogaaday oo halkan aynagu tilmaamayaa qaacidada ah maa xaruma akhduhu xaruma icaa'uh sidaas aawadee masaa'il badan baa soo gelaysa qaacidada maa xaruma akhduhu xaruma icaa'uh in la bixiyaa inay markaa xaaraan tahay wixii markaa waxa weye qaadashadiisu ay xaaraan tahay waxaanay noqonaysaa bixinta la bixinayaa wax xaaraana dee min baabi alicaanati markaysaga cala alismi sidaynu hadeerba tilmaamanay watacaawanuu cala albiri waaltaqwa walaa tacaawanuu cala alismi waalcudwaan sidaas aawadee xulwaanuulkaahimku waa xaaraan yacni waxyaalaha markaysaga shay kastoo xaaraana markaysaga wax lagu bixinayaana xaaraan bay noqonaysa yacni sidaas iyada ah ayay markaa tahay haddaba masaa'il laga reebaa jira masaa'isha laga reebayo waxaa ka mid a masalada markaa ku saabsan rishwada rishwadu sideeda waa xaaraan oo lacan rasuul lahi sala allahu alay waslam alraashi waalmurtashi labadaba waa nacdalay ka rishwada qaadanaya iyo ka bixinaya labaduba malcuuna ha noqdo labadaba ha ka xaaraan noqoto eh hadday rishwadii musiibadii ay caam noqoto oo qofkii lugya gacan aan loo kala furaynin haddaanu rishwo bixin xuquuqdiisii uu waayayo oo ay noqoto markaysagaa shay shaa'ic oo si kale aanu ku heli karayn xaqiisaas xaaladda noocaasa waxay culammadu yidhaahdeen waa laga istisnoonayaa suuradaas waana u bannaanaanaysaa markaysagaa ruuxaas xaqiisii inuu ku dhacsadaa waa u bannaanta mar haddii waxuu hadda isagu jidaynayo bilaabaya aynay ahayn laakiin markaysagaa belo meel walba ka dhacday ay tahay xaqiisii isagu waa ku dhacsan karaa inuu bixiyaa waa u bannaan tahay laakiin isagu markaa inuu qaataa rishwada ka qaadanaya isaga xalaal uma ah daraf bay xalaal ka tahay darafna xaaraan bay ka tahay ka bixinaya xaqiisa ku dhacsanaya xalaal bay u tahay inuu bixiya kan waxa weeye la siinayo xaaraan bay ku too uma bannaan ruux markaysa waxaa markaa la qafaashay xoolaha lagu soo furanaya in la bixiyaa si loogu soo furto waa bannaanta oo waa mashruuc ha yeeshee cidda qaadanaysa markaysa waxaa markaa xaaraan bay ka too uma bannaan oo xoolaha markaa xataa gaalada markaysaga waxaa kuwa ay qafaashaan muslimiinta ka mida waxa weye xoola waa lagu soo furan karaa waxay culammadu yidhaahdeen sida markaysa alqawaacidkaba xisni ku sheegayo gaalada in xoola la siiyaa saddex goor bay bannaanta marka hore waa xaaraan laakiin in xoola la siiyaa saddex xaalay bannaanta kusaaro muslimiin ay qafaasheen haddii ay jiraan oo xoole mooyaane si kale aan lagu furan karay in xoolaha lagu soo furtaa waa bannaanta waa mid labaade waxa kaloo iyada markaa bannaan bay yidhaahdeen haddii waxa weeye gaaladii ay markaa aada u xoog badan yihiin awood la yskaga daafacaana ayna jirin muslimiintana dacfi badani ku sugan yihiin si ay isaga daafacaan oo kalena markaysaga aynay markaa garanayn oo ay daciif yihiin xaaladdaana si mu'aqata inay u siiyaan xoolo way u bannaantay baruur ahaan bay markaa ugu bannaantay waxaana laga daliishadaa waxa weeye xadiiskii nebigu sala allahu alayh wasalam ghaswat laxzaab uu yidhi markaysagaa ree yani banu katafaan iyo qolyaha ah uu yidhi markaysaga waxaan laba sacad u soo jeediyey talo oo uu ku yidhi bal ka warrama haddii markaa nimankaa aynu gaar ula heshiino ay idhaahno idinku markaysaga heshiiska nimankan taxaalufka ah ee hadda markaysaga waxaan markaa ciidamada kale aad la socotaan kaga baxa midhaha madiine ka soo go-ana saddex meelood marka laga dhigo meel baanu idin siinayna sanad kasta dee shay xaaraama nebigu markaa ma soo jeediye arrinka noocaasi inuu bannaan yahay ayay markaa ku tusinaysa inuu bannaan yahay bay ku tusinaysa marka taasina waa suurada labaad sida markaysaga xisniba qawaaciddiisa ku sheegay suuro kaleoo saddexaad bu markaysaga markaa u sheegay adigu saddex suuro alqawaacid lixisni kaadi waxaa kaloo markaa ka mid ah yani shaacirkii waxa weeye carabkiisu cunsurta qabay ee markaa caydiisa laga baqayay kaasna sidaas si la eg waxa markaysa waxaan markaa bannaan in yacni markaa si laysaga aamusiyey in wax la siiyaa waa bannaan in wax la siiyaa waa bannaan yacni saaxib alxaashiya waxa uu soo arooriyey xadiisuu yidhi waxaa soo wari wariyey maawardi oo man araada an yabara abawayhi falyukrim shucaraa ninka doonaa labadiisa markaa aabe ama labadiisa waalid inuu markaysaga u biri sameeyo shucarada markaysaga ha karaameeyo si aan yani markaa shucarada iyo gabyaagu aynay uga caayin markaysaga waxaan markaa waalidadii hadduu waalidadii doonayo inuu u samafalo shucarada markaysaga waxaan markaa halaalusho waxa siiyo inay caayin marka waxay ka mid tahay birigii markaysaga waxaa labada waalid loo samafalay markaasuu soo arooriyo uu yihi marka isagaa shicir wacadaawatu shucaraa'i daa'un mucdalun walaqad yahuunu cala labiibi cilaajuh yacni bayd buu deed keenay baxru kaamilah ayuu markaa keenay sheekhu markaysa waxaan markaa axaadiista iyada uu markaysa waxaan markaa asaaniidda iyo xagga hore lagu sheegay kutub fara badan inuu ka alifay oo xadiiska inuu ku fiican yahay la tilmaamay haddana axaadiistuu sheegaya way iska xero ka sii days oo markaysa waxaan markaa xarafna u eegi maayo oo yacni wax tanqiixa ama tasfiya ah axaadiista markaa kuma samaynayo xadiiskan oo kale culammada qaarkood waxay yidhaahdeen waa mawduuc oo ibnuljawsi oo kale mawduucaadku ku soo arooriyey waxau yidhi xadiiskani mawduuc weeye yani suyuudiguna waxa uu yidhi yani markaysagaa mawduuc waa ka yaro sahlan yahay xadiisku waa daciif ee mawduuc yaan la gaadhsiinin sidaas iyadaa ayuu markaa tilmaamay tanziihu shariica markaysa waxaad markaa ka eeg mujalladka koowaad laba boqol iyo toddoba iyo konton wakadalik waxaad kaloo ka heli kartaa miisaan ulictidaal mujalladka koowaad safxadda boqol iyo afar iyo soddon waxaad kaloo ka heli kartaa lisaanulmiisaanka mujalladka koowaad safxadda boqol iyo toddoba iyo labaatan ibnu xibbaanna wuxuu yidhi xadiiskaasi waa baatil buu yidhi xadiiskaa tilmaamaya man araada an yabara abawayhi falyukrim ashucaraa waa xadiis baatila buu markaysagaa u yidhi ha yeeshee maqaamku ma adilla laha maqaamku adilo kalea jirta adilada kalee jirtee laga qaadanaya waxaa ka mid a nebigu sala allahu alayhi wasalam markuu ragga qaarkood aqracu ibnu xaabis iyo yacni marka cuyaynatu ibnu xisni iyo markuu boqol boqolka geela siiyey cadaas ibnu mirdaasin in la yidhaahdo ayuu wuxuu siiyey xoogaa geelaan badnay oo shaacir ah ninkii baa gebiyey oo waxa uu yidhi markaa tajcalu nahbi wa nahba alcabiidi bayna cuyaynata waalaqraci maa kaana xisnun walaa xaabisun yafuuqaani mirdaasa fi lmajmaci wamaa kuntu duuna mri'in minhuma waman tukfidu lyawma laa yurfaci waxa uu yidhi markaysa waxaan markaa rasuulkii ilaahayow yani markaa xoolihii markaysa waxaan markaa ma waxaad siinaysaa cuyayne iyo aqrac oo keliyaad boqol boqol siinaysaa buuri oo anigana markaysaga wax yar baad markaa waxbay i siinaysaa xoolahaan xaqa u lahaa dee raggan waa adiga u kiilay labadaa nin haddaan kaaga warrama buuhi labadoodii aabbo oo xisni iyo xaabis ahaa aabbahaygii mirdaas igamay aabba weyneyn buuhi majmacyada iyo golayaasha marka la ysugu yimaadana kamay sarrayn jirin aabbahay buuhi aniguna labada midnaba kama yasirin labadoodii aabbana yacni aabbahay yacni kamay sarrayn jirin aniguna labada midnaba kama liito kaad maanta hoos u dhigtana rasuulkii ilaahayo weligii sare loo qaadi maayo markaasaa nebigu yidhi xadiidka saxiixe muslim saxiixa ku soo wariyey iqtacuu canii lisaana waar carabkiisa iga gooya bimacnaa iga aamusiyo isagana boqolka siiya halkiibaa boqolkii lagu siiye muslim baa saxiixa kusoo wariyey wakadalik xadiis kaloo markaysagaa sahmi shiikha la yidhaahdo iyo khatiib iyo daylami ay soo wariyeen can abi hurayra qaala qaala rasuulu lahi sala allahu alayh wasalam dubuu can acraadikum biamwaalikum wardubbuu daafaca can acraadikum markay sharafihiinna daafaca biamwaalikum xoolihiinna ku daafaca qaaluu yaa rasuula allahi kayfa nadubu biamwaalina can acraadina sidaan ugu daafacaynaa xoolahayaga sharafahayaga sidaan ugu daafacayna qaala yucta shaaciru waman takhaafuuna min lisaanihi yucطaa waxaa la siinaya ashaaciru gabyaagaa la siinaya iyo waman takhaafuuna min lisaanihi iyo kaa carabkiisa ka baqaysaan afxumadiisa iyo caydiisa صaxaxahu lalbaniyu fii صaxiixi اljaamic albani baa wuxuu ku saxiixiyey kitaabkiisa qayimkee la yidhaahdo صaxiixuuljaamic yacni waa raqamka markaa saddex kun afar boqol iyo lix iyo labaatan buu xadiiskaasi markaa ku yimi marka xadiiskaasi inuu saxiix yahay ayuu markaa tilmaamay saxiixadana saas si laeg markaysa waxa markaa waa ku tafsiiliyayo markaysa waa ku taallaa laakiin raqamkii saxiixada waxba ma soo qorin wakadalik markaysa waxaan markaa xuday'a ninka la yidhaahdo waxau ahaa nin markaa cay badan sidaas aawadeed cumar ibnu khadaab cayda muslimiinta si uga aamusiye waxa wey waa kii markii dambe xihay markii dambena waa kii yidhi cayda muslimiintaan kaa iibsanayaayo inaan markaysaga qof muslima cayino xoolu markii dambe siiye oo waxa weeye markaysagaa nin buu markaysagaa gabyey oo gabayguu aad ugu xumeeyey markaasuu markaysa waxaa markaa usoo ashkatooday cumar u ninkaas markaysaga baktigu ga dhici markaasuu markaysagaa cumar xidhay muddo markuu xidhnaa ayuu jeerka kasoo gabiyey markaasuu yidhi carruur maata ah oo sidaa u yar oo aan wax alla waxay garanayaan jirin oo aan wax biyaa haysan oo aan wax baada haysan markaysa waxaa markaa sidee waxa weeye cumarow alqayta kaasifahum fii qacri mudlimatin fakfir salaamu llahi calayka yaa cumaru kii wax usoo shaqayn jiray ee xoogaa markaysaga usoo tabci jirayna god madow baad ku riday god madow ayaad ku riday gabayga markuu halkaa ka soo gabiyey buu markaysa wax markaa cumar soo daayey markaasuu yidhi markaysaga cirdiga muslimiinta ayaan kaa badbaadinayaa xoolahaasaan ku siinayaa qof dambe oo muslima waa inaan ahayn marka adigu calaa kulli xaal yani masaa'il noocaasaa jira waqtigeed mudaa inuu dhacay halkaa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an la ilaha illa anta